bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan inta ama idaacadda dhegeysanaysa ama inta ku gacanta ku haysa barnaamijyadan tan kale waxaan ugu guulaysanay marka horeba qorshaheenay ahayd inaan beelaha waladega maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan wadadega inaan dibeshisiin sal ballaaran oo laga soo bilaabayo hoosta inaan marka horeba aan qorshaheenay ku jirta taas marka haddayba qorshaheena ahayd inaan dadka wadadega beelaha gobolka wadadega inaan dibeshisiin u samayno qorshaheeni aan ku soconay wixii nabadgelyada iyo isdhexmarka bulshada iyo wadanolaashaha culeys ku ah inaan wax ka qabanana hadda waa waajibna saaranba waa gartay qodobada beelahan ay ku heshiiyeen oo ay isla qaateen maxaa ka mid ah guddoomiye mid iyo laba haddii aad na xasuusiso
waxay ku heshiiyeen marka horeba aan dib u laabto waxa la isku qabta u ahaa dhulbeereed dhulbeereedkii la isku qabto oo la isku dilay oo geerida ay ka dhacday ayaan maamulkii annaga naga horeeyey uu arrintaasi gacanta ku qabtay oo laga sameeyey wadahadal iyo xabajoojin dadkii dhintay lagaga ballamay magtoodii dhulkiina meel la saaro lagu kala baxay muddadii lagu kala qaadan lahaa magta markii ay dhammaatay lix bilood ka hor oo ay saddex bilooda kore muddo dhaafa ay soo martay dee annaga maamulkeenu la kulmay iyadoo dhibaatadii inay dib u bilaabato iska horimaadyadii iyo iska dhicii labadaa beelood inuu dib u bilaababo ay miiska saaran tahay ayaan anagu marka dib isugu yeernay la fariisanay gaargaar isku soo dhaweynay annagoo kaalmaysanayna odayaasha dhaqanka beelaha kale ee nala degan gobolka iyo wakti badan oon gelinay inay dadkaasi ay wax maqlaan oo ayna dhegaystaan marka falilahi alxamdu markaas ayaan shalay soole gooshii afraad waxaan kusoo gabagabeynay inay waqtina ka ballamaan xaqii lagu lahaa qolo walba qolada kalena ay siiso arrinkaasuna sidaas uu noqdo mid annagu maaragta aan
waa gartay guddoomiye sida horey u dhacdayba in heshiisyo noocan oo kale ah in la gaaro haddana dhinacba ballanta ka baxa oo heshiiska jebiya marka hadda meelahan ugu dambeeyey oo aad heshiisyada kala dhex dhigteen qodobada ma idinkugu jirtaa ciddii jebisa in la ciqaabi karo heshiiska meesha ka dhacay ayaaba wuxuu ahaa heshiis saddex geesooda qaybna waxaa seexay beelaha beel kamid a oo lagu lahaa magta dadka dhintay oo dhibka geysatay qaybna qoladan magta lahayd bay ahayd oo markii wixii lagu ballamay lagu ballan furay inay hadday sharciga gacmadooda gacmahooda ku samaystaan rabeen oo aan ka qabanay qaybta kalena waa qaybteenan annaga oo maamulka ah oo kaashanayna hay-adaha amniga ee halkan ka howlgala saddexdaa weji ayaaba heshiiska lagu kala shareexay taasaana marka kalifaysa in haddii meeshaasi waxa lagu ballamay qayb ay ballan furto in ballanfurkoodaas uusan u ahaanin oo aan meeshaasi dhibaato ka dambaysan ka dhicin dan annaguna intaan ogolaa in meeshaasi tiim uu ballan furo wuxuu rabo sameeyo colaadii dib usoo laabtay annagaan fursadaas annaga ayna bixinaan annaga ma diyaar u ahayn waa gartay dhinaca kale guddoomiye maamulkaaga tallaabo isbedel uu kugu samaynayo uu ku samaynayo qaar ka mid ah gudoomiyaashaada degmooyinka baa jiray kuwa cusubna dabcan waad magacowday isbedelkaas dhacay maxaad uga gol leedahay
marka hore qof kasta oo waxfahmi karaan dowladnimada ayaa waxay tahay in meesha qofku ku shaqeeyo laga qaado mid kale la keeno qofku uu wax saxo qofka uu wax qaldo qofka la abaal mariyo qofka maaragtay dowladnimada ayaa sidaa ah marka maamulku waa inuu isbedel sameeya waa khasab waxna kalifaya maanta soomaaliya dhibaato oo dhowr iyo labaatan sana ayaa wax lagu soo jiray dhibaato fara badan oo dowlad la-aan ah marka qof dhamina ma jiro annagu hadeer ka maamul ahaan meeshan waxaan joognaa muddo afar bilood iyo dhowr habeen ah annaga lafteena u diyaar in meesha nala ka qaado barke qofku inuu waxbedelo ayaa laga rabaa qofku inuu waxbedelo oo maamul iyo fikr iyo farsamo iyo nidaam buu inta la yimaado wax ku bedelaa laga rabaa ninkii maanta marka laga qaaday xil uu hayay insha allahu beri u imaanayaa annaguba qolaan meesha ka dirnay annagana qolaan naga diraysa marka culeys ma arko in qof maamulka ahaa ee gobolka hiiraan ama ee dowlad goboleedka hirshabelle qayb kamid ah inta xilka laga qaado in culeys ka imaanayo ma aha dhaqdhaqaaqaasina danta mujtamaca ayaa ku jirta in xilka qofkana laga qaado mid kalena loo dhiibo maanta in qofkan la arko fikirkiisa iyo farsamadiisa danishmentkiisana uu qaato qofkaana kusoo bandhigo maamulkiisa iyo siduu mujtamacan u hogaamin lahaana xaq uu leeyahay kana hadda wax loo dhiibay kii laga qaadana jaaniskiisi waa qabaa isaana dib kusoo laaban karaa waa gartay ugu dambeyn gudoomiye waxaa jirtay dhowaan war aan ficnayn oo dowladnimada xitaa aan u ficnayn baa gobolka kasoo yeerayay oo ku aadan inuu jiro isqabqabsi hay-adaha maamulka gobolka ka jira jowhar baa madaxdiina loogu yeeray arintaas xal ma laga gaaray
arintaasi bahdan idaacadda siimba iyo dadka kale ee soomaaliyeed ee na dhegaysanayaba waxaan rabaa inaan faham fiican ka siiyo jowhar looma aadin isqabqabsi ka dhex jira hay-adaha maamulka gobolka hiiraan hoos taga maamul goboleedka hirshabelle maya sida la ogyahayba maamulkan hadeer ka arrimiya gobolka hiiraan aniga ayaa gobortore ka ah waa dhowr iyo toban qofood heer gobol iyo heer degmo waa dad faash ah ee cusub xilligan anigu aan joogay oo afarta bilooda qaar ayaa laba bilood hadeertaan meeshan ku dhan marka in la isfahansiiyo oo dadka qofka dee wuxuu ku yimid system wuxuu noqon karaa rabi wuxuu noqon karaa aqoon wuxuu noqon karaa maaragtay fursad ilaahay gaansi isaga uu siiyey marka dadkii haddee dowladdii wax u dirsatay inay la siiyo tababar iyo training iyo fahamkii dowladnimadii la baro waa qasab safarkaas aan jowhar ku aadna marka safar afar maalmood uu ahaa wuxuu ahaa safar lagu soo fahmayo dowladda iyo maamulka ka jiray gobolka shabeelle hoose shabeelle dhexe iyo dowladdii loogu tegayey oo dadkan dad baaba warqada mooyaane aan ka hor aan ama aan arkin wasaaradii arrimaha gudaha ama aan arkin maamuladii kale marka aqoonsi wadaarsigaas iyo tababarkaas iyo toojinta maamul wanaagan meeshu aadna mooyaane iska qabsi ma jirin halkana insha allahu inuusan kana dhixi doonina waa rajeynayaa hadeerna kama jiro maamul halkan fiaasha ee dhalinyaraha ee aqoon-yahano ah ee isku duubanaya ismaqla midba midka kale hoogshiisa relationleedahay isaga uu toosiya u qabta ayaa halkan ka shaqeeya ma garan